wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa diyaarisay dhakhaatiir baaritaano caafimaada ku sameeya qaar ka mid ah xujiyada ku xanuunsanaysa waddanka sacuudiga dhakhaatiirtaani ayaa ka howlgalaya magaalada riyaad ee waddanka sacuudiya inta lagu guda jiro gudashada acmaasha xajka nuur cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta loogu talagalay in ay u adeegaan qaar ka mid ah xujiyada soomaaliyeed ee ku xanuunsanaysa waddanka sacuudiga waxa uu ka warbixinayaa howlaha muhiimka ah ee ay u qabtaan xujiyada soomaaliyeed loola socdo caafimaadkooda marka howlahaas waxay isugu jiraan dhowr nooc marka hore waxaa ugu horeyso in bukaankii xaaladiisa lala socdo waxaa jira bukaano badan oo qabo xanuuno joogtaa sida dhiigkarka sonkorta saas oo kale marka bukaanadaas waxay u baahan yihiin in xanuunkooda lala socdo oo markasta laga warhayo waxaa kaloo jira xanuuno kaloo commona oo markii la yimaado xajka ama dadka markay isu yimaadaan meelaha ciriiriga aad ugu dhaco oo ay ka mid tahay xanuunka loo yaqaano hargabka ama maxaan ku idhaahdaa common coldiga ingiriiska lagu yidhaahdo badanaa dadka xujayada ku dhaca intaasoo dhan marka qofki bukaanka wuxuu u baahan yahay ama qofka xajiga wuxuu u baahan yahay qof tala siiya marka hay-adda mas-uulka ah ama wasaaradda awqaafta waxay u diyaarisay gruub dhakhaatiir ah oo la socda caafimaadka xujayada intay joogaan waxaan ku idhaahdaa ama intaay ku jiraan camalka howlahaas marka waxaan u kala qaadnaa laba qaybood wixii sahlan oo bukaan socod ah oo bukaanka markaas lagu daaweyn karo outpatient waxaa lagu qaabilaa dhowr xarumood oo loo sameeyey sanadkan hadda waxaa noo furan laba xarumood aa noo shaqaynayso laakiin talagalkeen wuxuu ahaa ilaa shan xarumood in la furo laakiin waxaan rajaynaynaa in la dhammaystiragana la gaarsiiyo ilaa shan xarumood magaalada maka ee waddanka sacuudiga ayaa baaritaano caafimaad oo kala duwan waxaa loogu sameeyey qaar ka mid ah xujiyada soomaaliyeed ee ku xanuunsanaysa waddanka sacuudiga